magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan fahamka sharciga cusub ee xafiiska hantidhowraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimiyaal ka tirsan hay-adaha dowladda sharci yaqaano iyo marti sharaf kale cabdijamaal ismaaciil ku-xigeenka hantidhowraha guud ee qaranka ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon isweydaarsigan iyo sharciga cusub ee xafiiska hantidhowraha sharciga laba kun labaatan iyo saddex wuxuu bedelay sharcigaas muhiimadda uu leeyahay hay-adaha dowladda sharciga xafiiska durguda loo sameeyey laakiin waxaa iskale dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan waxaa ku wada shaqeynaya dowladda oo dhan annaga wuna hagaa idinkana mataqaanaa wada hagaa sababtoo ah sharciga marka la qeexo waa waxaa weye xafiiska antidhowrka guud waa hay-ad dowladeed oo madax bannaan waana hay-adda ugu sarreysa baarista hantida dowladda hay-ada kaloo baarisaa jira oo dalka laakiin markay noqoto hantida dowladda waxaa ugu sarreeya xafiiska hantidhowrka guud sharciga siduu qeexayo sidoo kale xafiisku wuxuu sameeyaa hantidhowrs madax bannaan si loo ilaaliyo hantida dowladda wuxuu fuliyaa mabaadi'da maamul wanaagga hufnaanta daafurnaanta iyo isla xisaabtanka oo iyadan ku salaysan sidii looga hortegi lahaa muuse hanti dowladeed sharciga xafiiska hantidhowrka guud oo hadda maanta hortiina yaala waxaa ku wada shaqeynaya dhammaan hay-adaha dowladda sidoo kale xafiiska hantidhowrka guud markuu shaqadiisa gudanayo waa ka madax bannaan yaa layidhi dhammaan laamaha dowladda wuxuuna u hogaansamayaa dastuurka iyo sharciga aqoon isweydaarsigan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii xubnaha loo qabtay wax badan ugu fahmi lahaayeen sharciga cusub ee xafiiska hantidhowraha qaranka